haddaba sidee ayay u dhacday kalfadhigii aqalka wakiilada ee maraykanka shalay gelinkii dambe sidaa ayay si saameyn ugu yeelatay arrinkaasi madaxweynaha wakhtigan talada sii haya maalmaha sii joogi doona dalka maraykanka donald trump xilka xayuubinta ay ku sameeyeen golaha sharci dejinta ee aqalka wakiilada khadka telefoonka ee gobolka virginia waxa aan kula xiriiray faarax ow maxamed oo ah qoraa ka faallooda arrimaha siyaasadda maraykanka horta saar waad maasanta waad maasantay kolley waa laiska sii saadaaliyey in loo kala ay noqonayaan maaragtay xisbiga dimuqraaddigana badankoodu ay ka qaadayaan derajada madaxweynaha siday ugu codaynayaan qoladan jamhuuriga iyagu madaxweynaha taageereyna inay badankoodu ay taageerayaan ayaa la filayey laakiin toban ayaa u fooday xisbiga jamhuuriya in laga qaado madaxweynaha derajada laga xayuubiyo waana waxayna noqotay runtii nimankaasu waxay u qaateen maaragtay arrintaas iyagu og waxa kaga iman doona ayay u codeeyeen haddana iyagoo tixraacaya weerarkii lagu qaaday guriga golaha shacabka waa hagaag waa markii labaad oo codka xilka xayuubinta madaxweynaha loogu codeeyo aqalka wakiilada ee dalka maraykanka madaxweynaha waxaa lagu eedeynayaa in uu qeyb ka ahaa amaba uu ka dambeeyey ee weerarkii ka dhacay sidaad sheegtaba aqalka baarlamaanka ee cabitaal hiilka marka maxaa xiga haatan oo micnaha xaalku suu noqonaya horta dhibaatada jirtaa waxa weye saare wakti ma hadhin badan sida sharcigu yahay marka golaha wakiiladu ay codkooda gudbiyaane madaxweynaha xilka lagaga xayuubinayo oo codkooda uu dhammaado waa in senadka loo gudbiyaa aqalka sare senadku markaas waa inay bilaabaan wax la yidhaahdo in maxkamadeeyo uu ka duwan yahay halka kan marka looga codaynayo golaha wakiilada xagga senadka waa sidii maxkamadoo kale oo waxaa lagu soo eedeynayaa qodobada ama qodobka lagu eedeeyey oo ah inuu dembi ka galay wadanka dhibaatada jirtaa waxa weeye wakti badan baan hadhin waxaan odhan karaa adigu maanta markii lagu daro lix ciso ayaa hadda ka hadhay intii madaxweynaha cusub lagu dhaarin lahaa marka runtii waxa weye laisweydiinayaa ma jiraa wakti cod lagu qabto oo lagu maxkamadeeyo madaxweynaha waxayna u eekataa arrintaasu inaanay suurtagalahayn weliba weli guddoomiyaha senadka oo nin republican oo aada u taageeri jiray donald trump waa inuu isagu ogolaadaa in golaha la keeno codaynta hadda ka horna wuxuu yidhi sagaal iyo tobanka bisha ka hor ma keeni karo in kayskaas golaha maaragtay capital hiilka ma keeni karo waayo wuxuu kuleeyahy waa inay boqolka sanadkuba ay meesha joogaan sida sharcigu uu yahay waayahay marka laga soo tago in taariikhi ay tahay markii labaad in madaxweynaha dalka maraykanka golaha ee sharci dejinta ee intooda badan xubnaha dimuqraadiga ay u qaadeen codka haddana waxaa jirto maanta uga duwaneed toban ka mid a xisbiga jamhuuriga ayaa ayagana sidoo kaleeto kuwa dimuqraatiska ku raacay oo codkooda dhiibtay kuwaana maxay ahayd sidee u dhacday horta runtii arrintaas way siyaasad ahaan arrintii weerarkii lagu qaaday capital hiilka ama golaha shacabka gurigooda arrin waxay ahayd siyaasad ahaan waddanka maraykanka tilgishay waayo waddankan waa waddan dimuqraadiya lama aragde in ama inqilaab amaba waxyaalo noocaas oo kalaa lagula kaco madaxdii dhammayd ee baarlamaanka meesha ku jirtay madaxweyne ku-xigeenkii baa ku jiray waxay la qabsaday xafiisyo badan lix qof baa ku dhintay marka runtii arrin weyn oo gilgishabaahayd runtii waxaa la filayey inay qolyahan jamhuuriga intaa toban qof ka badani ay arrintaas ka xumaadaan oo ka gilgishaan oo ogolaadaan in madaxweynaha derajada laga xayuubiyo laakiin tobankaa unbaa maaragtay runtii isku biimeeyey waay markaad fiirisid aqalka cabitaal hiilka waxaa asna la dhigay ciidamada militariga waxaa la gooyey wadooyin badan oo d c soo galay ereyada aqalkaasi halka dhaarta ay ka dhici doonto labaatanka bishan bal maxaa imaan doona maalmaha soo socda haddaad si kooban noola yaro wadaagto horta runtii arrintii dhacday darteed qolyihii donald trump maaragtay madaxweynaha taageerayey qaar badan baa hajabaya marka baraha bulshada iyo dhulka laga eego isaga berihii bulshada uu ka hadli jiray oo dhan baa la xiday waxyaalo badan bay ka xanaaqsan yihiin golaha capital hilka keliya maahee gobolada magaalooyinka laga caasimadaha laga xukumoo dhan ayay u hanjabayeen marka ma rabaan runtii inay de janes la qaato halka kan sidaas darteed baa ciidamo shan iyo toban kun ka badan marka laga reebo booliiska magaalada iyo kuwii ilaalin jiray capital hilka shan iyo toban kun oo national guardka ama ciidamada milatarigaabaa la keenay kuwaasaa ilaalinaya magaalada badankeeda meelaha u dhow oo dhan waa la xiday biraa lagu wareejiyey runtii waxay ma rabaan inay maaragtay la hoosaasiyo si adag baa loo adkeeyey marka ammaanka kaasi waxa uu ahaa faarax uu maxamed maxamuud oo ah qoraa ka faallooda arrimaha siyaasadda maraykanka khadka telefoonka ee gobolka virginia ayuuna iigu waramayey